إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah askar iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax lagula beegsaday duleedka magaalada muqdisho iyadoo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar ku qaadeen fariisimo ciidan oo ku yaalla qaybo ka mida gobolka bakool kanaalka alkataib al akbaariya ayaa soo bandhigay muuqaalka qaybta shan iyo tobnaad mashruuca qaybinta sekada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix ee laga qaybiyey degmada ceel cali walayada islaamiga ah hiiraan shacabka muslimka ah ee reer suuriya ee ku nool magaalada hargeysa ayaa dhigay dibadbax farxadeed kadib markii la riday nidaamkii bashaar al asad ee dadkaasi dhulkoodii ka soo barakiciyey mid ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada hargeysa ayaa sheegay in maamulka muuse biixi oo wado dhulba ballaaran inta lagu guda jiro xilliga kala guurka ah diyaaradaha dowladda xabashida etoobiya ayaa tobannaan ruux oo rayid ah waxay ku dileen duqayn ay ka geysteen waqooyiga dalkaas qaar ka mid ah dadka ku dhaqan degmada hodan ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in dil iyo barakicin loogu hanjabay قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran askar iyo saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax lagula beegsaday duleedka magaalada muqdisho rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho waxay qarax kula beegsadeen gaari cabdibila ah oo ay saaraayeen askar iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka waxaana qarxaas ka soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan laba sargaal oo ka mid ahaa dadkii saaraa gaariga cabdibilaha ah ayaa halkaa ku naf waayey saraakiishan lagu qaarajiyey qaraxa ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha ayaa waxaa magacyadooda lagu kala sheegay muuse moos oo ahaa taliyaha ururka degan deegaanka arbacow iyo kuuriyaan oo asna ahaa taliyaha caafimaadka ah ee ururka arbacow sidoo kale waxaa qaraxaas ku dhaawacmay saddex askari oo ka mid ahaa ciidamadii saaraa gaariga cabdibilaha ah ee qaraxa lala beegsaday iyadoona uu halkaa ku gubtay gaarigii cabdibilaha ahaa sidoo kale howlgal ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen duleedka degmada afgooye ayaa waxaa lagu qabtay gaari dandiyeesho ah oo agab ciidan geeyey saldhigga belidoogle isagoo xilligaa ku sii jeeday magaalada muqdisho waxaana uu gacanta u galay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhanka gobolka bakoolna xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaal toosa ku qaadeen xerada ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa xabashida ethoobiya ay ku leeyihiin degmada xudur isla bakool xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerar ku qaadeen xere askarta maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada ceel bardee kanaalka halkataib al akhbaariya ayaa baahiyey muuqaalka qaybta shan iyo tobnaad mashruuca qaybinta sekada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix ee laga qaybiyey degmada ceel cali ee walayada islaamiga ah hiiraan warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar
kanaalka wararka alkataayib ayaa baahiyey qaybta shan iyo tobanaad ee muuqaalada taxanaha ee mashruuca qaybinta sekada xoolaha ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix muuqaalkan oo soconaya qadar lix daqiiqo iyo sakimo ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa sidii sanadkan sekada xoolaha loogu qeybiyey degmada ceel cali ee wilaayada islaamiga hiiraan filimkan ayaa waxaa kasoo muuqanaya xoole aada u fara badan oo maktabka diiwaanka sakawaadka iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab siinayo fuqarada iyo masaakiinta degmadan inta aad ku guda jirto daawashada filimkan ayaa waxay indhaha uga qabanayaan dadka la siinayo sekada xoolaha kuwaas oo ka muuqato farxad iyo reereyn iyagoon la siiyey xoole isugu jira geel iyo ari qaar ka mid a dadkii nasiib ku yeeshay inay helaan geela ayaa kasoo muuqanaya filimka kuwaasoo aad ugu faraxsan xoolihii lisii isla markaan u mahad celinaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab
anigoo ah yuusuf xasan cabdulaahi halkaan aan joogno maanta waa degmada aal calay waxaa laga bixiyuu hayaa sikaawaadkii waxaa igu wax maanta igu soo aaday qaalan geel ah ilaahay ayaa ku mahadsan ka sokow waxaan u mahad celinaynaa walaayada maxaan ku dhahaa noo aaminsan in maxaan ku dhahaa sikaawaadka nala siiyo waxaa kaloo halkan maxaan ku dhahaa iyagana ugu daceynaynaa dadka laga soo qaaday inuusu ilaahay u barakeeyo maxaan ku dhahaa waxaan leeyahay mujaahidiinta khayr allaha siiyo oo aan maxaan ku dhaha dhammaad lahayn gaalada allaha jibiyo jasaakum allahu khayr adugu ah cabdi cilmi isaaq oo joogay degmada aal cali halkan maanta waxaa lagu qaybiyey zakaawaadka anaalfalgeelaan helay markanna filimka waxaa kasoo muuqanaya qaar ka mid a dadkii lasiya ariga iyagoona lasiya min shan neef oo ari ah kuwaas oo u mahad celiyay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee dadkii la baxay zakada anuu magacayda cali barrow la yidhaaha degmada ceelcada ku sugan kasoo qayb galay walaayada wax qaybinaysa masaakiinta u qaybinaysay ee qayb midaaxna waxay soo gaaray shan neef ay yihiin walaayada kor allaha ka dhiga intii laga soo qaaday iyo intii soo qaaday guul allaha ka dhiga kor allaha ka dhiga gaalada allaha naga jibiyo midnabka allaha qaweeya walxasan cismaan abiikir xaliida waxaan joogaa degmada ceel cali walaayada hiiraan masiisi shan neef oo eri ah aa ku mahadsan yihiin erdaasi gaala allaha jibi gaadiid maxaafada kor allaha ka dhiga magacayga cali cismaan cali waa waxaan ka imaa kamida cagxoog waxaa imaa degmada caal cali mujaahidiintan shan neef isiisay waana ku mahadsanyihin muuqaaladan ayaa ah kuwa taxane ah waxaana horey loo baahiyey ilaa afar iyo toban muuqaal oo lagu soo bandhigayo mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix kuwaas oo laga qeybiyey deegaaniya degmooyinka dhac wilaayaadka islaamigaha imaamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab shacabka muslimka ah ee reer suuriya ah ee ku nool magaalada hargeysa ayaa dhigay dibadbax farxadeed kadib markii la riday nidaamkii bashaar al asad ee dadkaasi dhulkoodii ka soo barakiciyey cabdiqaaliq macalin cabdiweli ayaa ka waramaya shacabka muslimka ah ee kasoo barakacay suuriya ee ku nool magaalada hargeysa ayaa dhigay dibidbax farxadeed oo ay ugu muujinayaan sida ay ugu faraxsan yihiin in nidaamkii nuseyriyada talada xoog looga tuuray shacabkan oo isugu soo baxay magaalada hargeysa shucuurtooda farxadeedna ay kala qayb qaateen shacabka soomaaliyeed ayaa sheegay in dhowaan ay rajeynayaan in ay dib ugu laabtaan dalkooda farxadda iyo reereynta ayaa ka badbadatay walaalaha muslimiinta ee reer suuriya ee jooga magaalada hargeysa kuwaas oo sannadihii lasoo dhaafay kusoo barakacay dalkani soomaaliya waxaana ay banaanbax cajiib ah oo ay ku cabirayaan dareenkooda ka dhigeen magaalada hargeysa waxaana farxadda ay dareemayaan la qaatay shacabka muslimka ah ee soomaaliyeed ee ku nool magaalada hargeysa marka aad aragtid halka uu banaanbaxa ka dhacay waxaa soo xasuusanaysaa fagaaraha dimashiq taas oo shalay ilaa iyo maanta ka socdeen dabaaldeg iyo reereen bulshadani waxa ay ka mid ahaayeen kuwa dabaaldega iyo reereenta la qaybsaday walaalahooda suuriya oo muddo konton sano ah ku jiray xaalad aan la qiyaasi karin haddaba waa kan fagaaraha magaalada hargeysa iyo damaashaadka ka dhacay iyagoo si gaar ah ugu mahad celiyey allah subxaanahu wa tacaala kaas oo siiyey wax lagu farxo midda ugu saraysa inta adduunka la joogo bismi illaah walshii wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah waxaan maanta aada ugu faraxsanahay oo aan u dabaaldegaynaa guusha weyn ee la gaadhay ka xoraynta siiriya ee cadowgii bashaar al asad ee bannaystay dhiigga shacabka muslimiinta ee siiriya carab iyo muslimiin oo dhan waxay u tahay farxad iyo gebagabadii cadowga waxaan ku noqon doonnaa dalkayagii siiriya oo xor ah sidoo kale way dhammaan doontaa gumaysiga israa'iil ee falastiin إن شاء الله ثم إسرائيل ستزول بإذن الله ونعود لفلسطين والقدس ونصلي فيها جميع المسلمين إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله تعالى ما أنت وحوين وما لا يحرودي دولتي في سوريا شن يتبان سنة وكهي تعذيب يا عذاب أشد العذاب وكهي هي شيعي هاي محل هذا علوي ها اللي بشار الأسد بشار الأسد ما هو شرير الأسد وفرعون هذه الأمة والله العظيم waxaana xorowday magaaladii uu deganaa khaalid bin waliid saxaabigaan jeclayn radia allahu canhu ee la odhan jiray madiinatu xumus falilaahi alxamd alxamdulilah walilahi alxamd waxaan ilaahay uga mahad celinayaa inuu ilaahay ka dulqaaday ashar ninkaa maxay yadee cadaabka iyo tacdiibka ku hayay ummadda muslimiinta ah dhammaanteen waxaan leenahay insha allahu tacaala falastiin insha allah way ku xigi doontaa markaa mar haddii suuriya xorowday insha allah falastiin raaxa takuna xorra biidni illah alkariim walaalaha suuriya oo sannadihii tagay kusoo barakacay dalal badan oo uu ka mid yahay dalkan muslimka ah ee soomaaliya ayaa maalmahan dhigayay banaanbax ay isugu hambalyeynayaan waxaana ka mid ahaa meelaha ay banaanbaxyadu ka dhaceen soomaaliya turkiga filistiin iyo waddamo badan oo ka mid ah dalalka carabta oo ay ugu weyn tahay suuriya dalka suuriya ayaa hadda ah mid xaaladiisu degan tahay iyadoona hadda dadkii horay ugu barakacay ay kusoo laabanayaan dalkooda waxaana ay arkeen in uu marnabo khasaaraynin dhiigga qof kasta oo muslim ah maantana waxa ay indhahooda ku arkeen wax ka yar toban maalmood gudaheeda ay waddankooda talada uga xayuubiyeen mujrimkii dhiigyacabka ahaa ee bishaar al asad si kastay ahaataba nimcada uu maanta allah addoomadiisa uu siiyey ayaan ahayn mid yar iyadoona allah subxaanahu wa tacaala uu tusay in uu marnabo duugoobaynin dhiigga muslimiinta oo loo baabi'iyey diinta islaamka darteeda mid ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada hargeysa ayaa sheegay in maamulka muuse biixi oo wado dhulbo ballaaran inta lagu guda jiro xaaladda kala guurka ah oo uusan xil kala wareegin madaxweynaha cusub faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali
yaasiin cumar yare oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee maamulka ee isku magacaabay somalilan ayaa sheegay in maamulka muuse biixi wado dhulbo ballaaran inta lagu guda jiro xilliga kala guurka oo uu madaxweynaha cusub xil kala wareegin waxa uu sheegay in saddex goobood oo ku yaala magaalada hargeysa ee xarunta maamulka ee isku magacaabay somalilan ahna dhulka danta guud lagu wareejiyey shakhsiyaad iyo dad gaar ah arrintaasna ay tahay wax laga xumaado sida uu hadalka u dhigay runtii wakhtigan weliba kala guurka arrimahaasi way jiraan ha ugu dambeeyaan saddex arrimood oo tan jaamacadda admis ah wataasoo waa la dhisayaa askar baa ku xeeran wax waraaqana degmada lama tusin sharci lagu dhisayana lama tusin goobta labaad iyadana ka socoto boobkaasi waa stadionkii koodbuur een ugu talagalnay oo ku yaala bootada isagana saas leeg isagana dhis baa ka socda waxaa socdoo kaloo saddexa waraaqo badan oo hanti iyada in lagu wareejinayo wakhtigan kale guurka saddexdaa xaalaba hadda way taagan yihiin
muuse biixi oo ah madaxweynihii hore ee maamulka fadhigiisu yahay magaalada hargeysa ee xarunta maamulka ee isku magacaabay somalilan kaas oo deegaanada uu gacanta ku hayo maamulka isku magacaabay somalilan ay bulshada ku eedeeyeen inuu ku canbaxay boobka dhulka danta guud iyo hantida shacabka siday warka u dhigeen diyaaradaha dagaalka dowladda xabashada etoobiya ayaa tobanaan ruux oo rayid ah waxa ay ku dileen duqeyn ay ka geysteen waqooyiga dalkaas cabdulla mukhtaar ayaa ka warramaya diyaaradaha dagaalka ee dowladda xabashida itoobiya ayaa ugu yaraan konton ruux oo rayid ah ku dilay duqeyn ay ka geysteen gobolka amxaarada ee dhaca waqooyiga itoobiya gaadiid xamuul ah oo ku safrayay meel u dhow degmada dawt ee dhacda waqooyiga wallo ee gobolka amxaarada ayay diyaaraduhu la beegsadeen duqeyntan goobjoogayaal warbaahinta la hadlay ayaa wax musiibo ah ku tilmaamay duqeynta ay geysteen diyaaradaha itoobiya ayna arkeen dad go-go-ay oo daadsan wadooyinka weli war rasmi ah kama soo bixin dowladda xabashida itoobiya ee ku aadan duqeynta lagu eedeeyey in ciidankooda ay fuliyeen dadka aadka ugu dhuundaloola dagaalada ka socda gobolka amxaarada ee dalka itoobiya ayaa sheegay in xukuumadda abiy axmed ay ka fuliyeen gobolka amxaarada in ka badan boqol weerar oo dhanka cirka ah tan iyo bishii agosto ee labada kun saddex iyo labaatanka ah iyadoo ay duqaymahaasi ku dhinteen boqolaal qof oo rayid ah oo aan waxba galabsan warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan qaar ka mid ah dadka degan degmada hodan ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in dil iyo barakicin loogu hanjabay faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi
magaalada muqdisho waxaa xergaha goostay dhulboobka iyo barakicinta lagu hayo dadka ku nool gobolka banaadir taas oo ay geysanayaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka dadka ku dhaqan halka loo yaqaano hotel taleex ee degmada hodan ayaa ka dhawaajiyey in habeen weliba loogu hanjabo in dil iyo barakicin lagu samayn doono dhanka kalena sheegay in cagaf lagu burburin doono guryahooda waxaan deganaha degmada horan qaadasahaan hotel taleex waxaan nahay bulsho badan oo iskaa meesha dan isugu keentay hanjabaad cagajugleen khatarabiila caawa leeri soo gala subaxdee leeri sooga cagajugleesaan qabnaa dadka danyarta oo meesha degan oo maanta barta haddii laga barakiciyo meelay u ceedsada aan lahayn degmada hodan dad baa arday haysta wax u bartaan sanadka u egyihiin dadaa xaafadaha ka shaqaysta dadaa dhaqdhaqow aada dadaa islaamka shaxaata waa ummad iskaashataa oo meeshaas ku nool soddon iyo dhowr sano waxaa noo hanjabaya katarbila inta kaga soo socda inta kaga soo taacda naftaa u baqnay waa qarqarnay sonkol iyo dhiikar baa halisu nahay hanjibaad waxaa la imaanayo waa lagu guuraayo cagafaa idiin soo gelinaya habeenaa idiin soo gelinaya maalin dee haleeta waxyaaleed habeenkii idinkoo jirtaana idiin soo gelinaayo alaabtiina xirtayo habeen walba alaab maa xirxiri karna anaka ilma maa ilaalinayn ilma maa bixinayna alaab maa bixinayna waxay bixinayna ma ogin hadda adoo jirtaa lagula imaaday meelaa ka bilaada maa og tahay waxay kaloo intaa ku dareen in dowladda federaalka ay ku handadayso hubka ay haysato ayagoo tilmaamay inaysan xamili karin arrintaasi dhanka kalena aysan haysan meel ay ka aadaan goobta ay iminka ku sugan yihiin marka cagafaa lasuu gena qof kasta awooddiisa ku faatama waaya qof ilaahay aa ka awood badan hadda ma jiro qof kasta wuxuu degan yahay ilaahay ow hal mitir uga ahaado waa ku kalsoon yahay rafaadkiisa waa iskula nool yahay rafaadka ku jirna waxaa laleeyahay waa laidin guurinayo haweenkii ilaa waxaa seexna sagaal saabiin meel kale inaan la qabsano hadda ma yeeli karno waxaa leeyahay dagaalaa idinku qabanayo sagaal saabiin maa laidiin soo galaayo waa laisku baabi'inayaa le inay maatideenu ku dhammaatona ma rabna anaka maatida inay ku dhamaato hooyinaa joogaan carruuraa joogaan dadaa joogaan marka ma rabno inaan ka guurno si kastaba ha ahaatee bulshada ku dhaqan muqdisho ayaa la daalaadhacaya dhac boob hantiyadeed iyo barakicin baahsan ayadoo ay u sii dheer yihiin tacadiyada joogtada iyo dilalka bareerka ah ee ay ku kacayaan askarta iyo mas-uuliyiin ka wada tirsan dowladda federaalka
warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo naga intaa